shirka wadatashiga qorshaha isbeddelka qaran ayaa waxa uu ka socdaa magaalada kismaayo waxa uuna socon doonaa muddo afar ciisho ah waxaana looga hadli doonaa intuu socdo maamul wanaagga horumarinta dhaqaalaha bulshada iyo karaanka aadanaha iyo isbeddelka cimilada ee deegaanka intuu socdo shirka waxaa lagu falanqeyn doonaa fursadaha iyo caqabadaha ka jira jubbaland lagana doodi doono xalka iyo qorshayaasha shanta sano ee soo socota agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed weli cali ayaa waxay ka warbixiyeen muhiimadda uu bulshada u leeyahay wadatashiga qorshaha isbeddelka qaran ee bulshada isbeddelka qaran waa qorshe lagu bedelayo qorshaha sagaalaad ee hadda socda waxaan u dhaqangeli doonaa bisha koowaad haddii ilaahay idhaahdo waxaan u dhammaan doonaa ka qorshahani wuxuu ka kooban yahay afar tiir oo waaweyn tiirka koowaad oo la idhaahdo tiirka maamul wanaagga ama dowlad wanaagga tiirka labaad oo la idhaahdo tiirka horumarinta dhaqaalaha tiirka saddexaad oo la idhaahdo tiirka horumarinta karaanka aadanaha iyo tiirka afraad oo ah maxaa la idhaahdaa arrimaha la tacaalidda isbeddelka cimilada waxa uu socon doonaa muddo afar cisho eh labada maalmood oo soo socota waxaa lala kulmi doonaa dhammaan wasaaradaha oo halkan ayuu ka socon doonaa ayagoo dadka bilaro iyo guruubyo loo kala qaybin doono oo guruub kastaba ay diiradda saari doonaan sektarka ama tubta loogu talagalay kadibna waxaa lala kulmi doonaa arrimaha bulshada iyo dadka brivatka ah si gaara loola kulmi doonaa waxaan rajaynaynaa baahiyaha stateka uu leeyahay iyo qurshaha iyo prioritiga hortebinta ule statekani dhammaantood in lagu wada qaban doono ama lagu dari doono oo ay qayb ka noqon doonaan qurshaha qaran ee